alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamedi wعlى aalihi wصaxbihi wslama tasliima kahiira baabu fadli xilaqi اdikri wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo fadliga ay leedahay xalqadaha dikriga iyo xuska ilaahay jala wacalaa xilaq waa jamcu xalqa waannadbi ilaa mulaasamatiha iyo yeedhista la ysugu yeedhay in la laasimo xalqadahaasi dikriga wannahyi can mufaaraqatihaa iyo reebista la yska reeba in laga tagoo laga faaruqo ligayri cudrin cudurdaar la-aan looga faaruqo qaala allahu tacaalaa rabbi waxau uhi wasbir nafsak wasbir nafsaka naftaada ku sabirsiiyo ku xabis maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigood caabudaayay bilghadaati waalcashiy gelinka hore iyo ka dambaba yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu wejigiisa ay doonayaan walaa tacdu yay lalin caynaaka labadaada indhood canhum iyaga yay ka lalin indhahaaga ha u leexin oo ha u lalin kuwa qaninimada iyo dhaldhalaalka adduunyadiiyo wixii la mida haysta ee waxa aad la joogtaa ilaahay la xustaa la caabudaa dadka ilaahay jalla wacalaa caabudaya ee weliba ahlulikhlaaska a yuriiduuna wajhah waaya aayadda markaa waxyaabaha laga qaadanayo waxaa ka mid ah asxaabta wanaagsan iyo dadka fiican ee ilaahay jalla wacalaa xusa rabbigoodna caabuda in lala saaxiibo iyaga lala joogo qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina lilaahi tacaala ilaahay waxaa u sugnaaday malaa'ikatan malaa'ig yatuufuuna fi turuqi waddooyinka dawaafo oo mara yaltamisuuna iyagoo daydayayo ahla dikr dadka xuska ilaahay u ehelkaah ilaahay xusaya faidaa wajaduu marka ay helaan qowman dul yadkuruuna allaha caza wajalla ilaahay xusaaya tanaadow way isu dhawaaqaan waxaanay isugu dhawaaqayaan halumuu ukaalaya ilaa xaajaatikum dantiinnii ukaalaya ama ilaa xaajatikum fayaxufuunahum waxay ku hareeraynayaan biajnixatihim baalashooda ila samaa'i dunya kolkaa way dee isku soo celidhiyayaanoo way soo fara badanayaan ilaa ay buuxiyaanba meesha iyo inta samadaa dhow u dhaxaysa waay wayas'aluhum rabbuhum rabbigood baa weydiinaya wa huwa aclamu walxaal huwa ilaahay aclamu wuu uga aqoon badan yahay maa yaquulu cibaadihi addoommahaygi maxay leeyihiin qaala wuxuu rasuulku yidhi yaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtu yusabbixuunak way kuu tasbiixsanayaanoo wayukabiruunaka way ku weynaynayaanoo wayaxmaduunaka way ku mahadnaqayaanoo wayumajiduunaka way ku weynaynayaanoo waa ku ammaanaya wayaquulu wuxuu odhanayaa hal ra'awnii oo miyay arkeen fayaquuluuna waxay odhanayaan laamay wallaahi maa ra'awk ilaahay baanu ku dhaaranee kumay arag fayaquulu kayfa low ra'awnay kayfa sideebay samayn lahaayeen low ra'awnii hadday arki lahaayeen qaala wuxuu rasuulku yihi yaquuluuna waxay malaa'igtu odhanayaan low ra'awka hadday ku arki lahaayeenna kaanuu ashadda laka cibaada way kuu cibaado darraan lahaayeenoo si sidan kasi ka sii badan bay kuu caabudi lahaayeen wa ashadda laka tamjiidan waanay kuu markaa xagga weynaynta iyo ammaantana way ku sii darraan lahaayeen waa ku sii dadaali lahaayeen wa akhara laka tasbiixan waanay kuu subxaanalaysi badnaan lahaayeen wayaquulu wuxuu rabbi odhanayaa famaadaa yas'aluuna oo maxay weydiisanayaan qaala wuxuu ihi rasuulku yaquuluuna waxay odhanayaan yas'aluunaka waxay ku weydiisanayaan aljannata jannada qaala wuxuu ihi yaquulu wuxuu odhanayaa rabbi wahal ra'owha oo jannadaasi miyay arkeen qaala wuxuu ihi rasuulku yaquuluuna waxay malaa'igtu odhanayaan laamay wallaahi yaa rabba ilaahay baanu ku dhaarannay rabbi ow maa ra'owha may arag qaala wuxuu ihi yaquulu wuxuu ilaahay odhanayaa fakayfa low ra'owhaa hadday arki laayeen jannadana maxay samayn laayeen qaala wuxuu rasuulku uhi yaquuluuna waxay odhanayaan low annahum haddii iyagu ra'awha ay arki lahaayeen kaanuu ashadda calayha xirsan way ku darraan lahaayeen jannadaasi xagga dadaalka iyo raadinta wa ashadda lahaa talaban xagga dalabka iyo raadintana way ku darraan lahaayeen wa acdama fiiha ragbatan xagga markaa doonista iyo rajadana way ku weynayn lahaayeen way ku weynaan lahaayeen oo markaa aad bay u rajayn lahaayeen oo u dooni lahaayeen una jeclaysan lahaayeen qaala wuxuu idhi fafi- fa mima yatacawaduun maxay iga magan gelayaan waayahay waa mintii jaarada ahaa iyo maadi oo la israaciyey la ysku idqaamay dabadeetana maadi waa aliftii baa laga jaray luuqada mashhuurkiina waa sidaa fafi- fa mima yatacawaduun qaala wuxuu idhi rasuulku yaquuluuna waxay malaa'igtu odhanayaan yatacawaduuna waxay kaa magan gelayaan min annaari naarta qaala wuxuu ihi fayaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay wahal ra'owhaa oo miyay arkeen naarta qaala wuxuu ihi yaquuluuna waxay odhanayaan laa may wallaahi maa ra'owhaa may arag fayaquulu kayfa low ra'owhaa hadday arki lahaayeenna sidee xaalkoodu noqon lahaa say yeeli lahay qaala yaquuluuna waxay odhanayaan low ra'owhaa hadday arki lahaayeen kaanuu ashadda minhaa firaaran xagga cararkay ka cararayaan way ka sii maaragtay darraan lahaayeen sidan hadda ayiin wa ashadda laha makhaafatan ay khawfa waanay uga sii baqo badnaan lahaayeen qaala wuxuu ihi fayaquulu wuxuu odhanayaa wa ushhidukum waxaan idin markhaati gelinayaa annii anigu qad kafartu lahum inaanu dembi dhaaf qaala wuxuu ihi yaquulu malakun malag baa odhanayo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid a fiihim waxaa ku jira dadkan fulaanun hebeloo leysa minhum aan ka mid ahayn inamaa jaa'a wuxuu u yimi un lixaajatin dan unbuu u yimi kolkaasuu dabadeetana iskala fadhiista qaala wuxuu ihi hum uljulasaa'u waa kuwo lala fadhiistoo laa yashqaa bihim aanu ku qadahayn kuna guuldarraysanahayn jaliisuhum ka la fadhiya waa dad lala fadhiisto oo dhammaystiran oo aada u qiimo badan oo laa yashqaa bihim jaliisuhum ka la fadhiista aanu ku qadahayn ku guuldarraysan maayo wuu ku liibaanayaa lama odhan qofka la fadhiistaa waxa la yidhi ku qadi maayo ku guuldarraysan maayo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay laakiin lafdigan uu halkan maaragtay sheegay waa bukhaari baa wariyey riwaayadda sida sharaxa uu ku sheegaya muttafaqun calayhigii waa riwaayadda soo socota ee uu muslimka u tiiriyey qaala wa fii riwaayatin ay wajaa waxaa ku yimi fii riwaayatin riwaayad riwaayadaasoo limuslimin muslim u sugnaato u wari can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala inna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaatay malaa'ikatan malaa'ig sayaaratan socota oo maaragtay yatuufuuna waatii riwaayadda hore sheegaysa oo fudalaa'a fadli badan fudalaa'a haddii la ydhaho waa jamcu faadilin fudulan fudulan haddii la ydhaahdana iyadana waa la wariyey fudulan fa-d iyo daadkaba in la godo waxay noqonaysaa zaa'id ahoo dheeraad ah oo maxay dheeraad ka yihiin xafadada xafadadan dadka wax ka qoraya ilaalinaya dheeraad bay ka yihiin oo iyaga shaqada loo diray waa tan halkan lagu sheegaayo uun meelaha dikriga iyo xuska rabbi lagu hayo subxaanahu wa tacaala ayay raacraacayaan oy deydeeyaan shaqo kale iyo qasdi kale ma leh inna lilaahi malaa'ikatan sayaara fudalaa'a oo yatatabacuuna raacraaca majaalisa dikri golayaasha xuska rabbi fa idaa wajaduu marka ay helaan majlisan golo fiihi dikrun xus alla lagu hayo qacaduu macahum way la fadhiisanayaan dadka wa xafa bacduhum bacdan barhkoodba barhka kale ayuu maaragtay ku hareeraynayaa biajnixatihim baalashooda waaye baalashooda isku hareeraynaya isku wareejinayaan xataa yamlow ilaa ay ka buuxinayaan maa beynahum inta udhaxaysa iyaga iyo wa bayna samaa'i dunyaa samadan dhow faidaa tafaraquu dadku marka ay kala tagaan dadkii meesha joogay ee ilaahay xusayey carajuu way korayaanoo wasaciduu waa isla macleen ila samaa'i samada ayay markaa fananayaan ay korayaan wayasaluhum ullahu ilaahay baa weydiinaya caza wajalla wahuwa aclamu min ayna ji'tum xagee ka timaadeen fayaquuluuna ji'naa min cindi cibaadin waxaanu ka nimi addoomma agtooda addoommahaasoo la kaad leedahay oo fil ardi dhulka jooga kuwaasoo yusabbixuunaka wayukabiruunaka wayuhalliluunaka wayaxmaduunaka wayas'aluunaka waxna ku weydiisanaya qaala wamaadaa yasaluunii maxay may ii weydiisanayaan qaaluu yasaluunaka jannataka jannadaaday ku weydiisanayaan qaala wahal ra'ow jannatii jannadayda miyay arkeen qaaluu laa ay rabbi qaala fakayfa low ra'ow jannatii qaaluu wayastajiiruunak intaa markaas sida riwaayadda horeba ku jo ku jirta dee hadday jannadaada arki laayeenna waxa weeye way usii dadaal badnaan lahayn oo aada bay usii raadin lahayn qaaluu waxay idhaahdeen wayastajiiruunaka waanay ku magangelayaan oo ammaan iyo magangelin bay kaa dalbayaan qaala wa mima yastajiiruunii oo maxay iga magangelayaan qaaluu min naarika yaa rabba rabbi ow naartaada qaala wahal ra'ow naari qaaluu laa qaala fakayfa low ra'ow naari naartayda hadday arki lahaayeenna qaaluu wayastakfiruunak dembi dhaaf bay kaa dalbayaanoo way ku dembi dhaaf weydiisanayaan fayaquulu qad kafartu lahum wuxuu odhanayaa rabbi waan u dembi dhaafe wa acطaytuhum waanan siiyey maa sa'aluu waxay weydiisteen oo jannada ah wa ajartuhum waanan ka badbaadiye mima stajaaru waxay iga magan galeenee markaa ay weydiisanayeen inaan ka badbaadiyo naartii ah qaala fayaquuluuna waxay odhanayaan rabbi malaa'igtii baa odhanaysa rabbi yaa rabbi rabbigayo fiihim waxaa ku jira fulaanun hebel cabdun addoon weeye khadaa'un gef badan innamaa mara wuu soo maray unoo fa jalasa macahum wuu la fadhiistay dan uu lahaa iyo waxbaanu baahi baana markaa soo marisay meesha kamuu mid ahayn dadka ahludikrigaa asal ahaan qof gef badan oo dembi badanna wuu ahaa fayaquulu wuxuu rabbi odhanayaa walahu kafartu isna waanu dembi dhaaf humulqowmu waa waa dad weeye iyo rag laa yashqaa bihim aanu ku guuldarraysan jaliisuhum kala fadhiistaa waa dad aanu ku qadahayn marka lafdigan dambe riwaayadda muslimka ayaa sheegay imaamuulbukhaarina sida sharaxa uu ku odhanayo lafdigan dambe markaa muu kaxayna wuxuu u ishaaray sanadkiisuu sheegay laakiin lafdiga bukhaari kaa hore weeye xadiidkani ikhwaani waa xadiidka cadiimka ah waxaanu tilmaamayaa golayaasha xuska rabbi lagu hayaa inay yihiin golayaasha ugu qiimaha badan sidaa awgeed baa malaa'igtaa dhan ayaa maaragtay daydayda oo raacraacda oo u qaybsan oo mar alla markay helaan la fadhiisanaya dadkaa jooga dikrigaasna waxaa soo gelaya ama majaalista dikriga waxaa soo gelaya kow majaalista lagu tasbiixsanayo lagu takbiiranayo lagu tahliilayo tahliisha lagula imanayo laguna ducaysanayo ilaahay jalla wacalaa lagu baryaayo ee khayr adduunya mid aakhiraba lagu weydiisanayo laba waxaa kaloo soo gelaya majaalista laysku wacdiyayo ee khayrka iyo wanaagga laysku xasuusinayo saddex waxaa kaloo soo gelaya majaalista cilmiga lagu akhriyayo lagu daraasaynayo sida tafsiirka iyo xadiidka iyo culumta kale ee waxa weeye shareecada waayahay marka majaalista caynkaasi way soo gelaysaa waay qaala wa canhu ay wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey iyo wa can abi saciidin radia allahu canhuma qaala inay yidhaahdeen baa laga wariyey qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laa yaqcudu ma fadhiistaan qowmundu yadkuruuna allaha xaalaa ilaahay xusayaan ilaa xafathum waxaa hareeraysa almalaa'ikatu malaa'igta waqashiyathum araxmatu raxmad baana daboosha wanasalat calayhim sakiinatu xaasilooni baana ku soo degta wadakarahum allahu ilaahayna wuxuu ka xusaa fii man cindahu cidda agtiisa ah malaa'igtaasi muqarabiinta abuu ka dhex xusaay uu sheegaa sharaftooda iyo qiimaha addoommaha ilaahay ay leeyihiin rawaahu muslimun qaala wa can abi waaqidin alxaariث bni cawfin اleyhiyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama rasuulka ilaahay baynamaa iyadoo huwa jaalisun uu fadhiyo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wannaasu macahu dadkuna ay la joogaan oo had yo jeer rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam dee saxaabada cilmiga oo qur-aanku ugu horeeya ayuu dhigi jiray qur-aanka iyo xadiista iyo cilmiga ayuu dhigi jiray kadaalika dee waxa weeye su-aalahay weydiin jireen arrimaha muhiimkaana way ka tashan jireen marka had iyo jeer saxaabadiisuu la fadhiisan jiruu la joogi jiro o aanay inta badan kale faaruuq ahayn id aqbala waxa yimi halaaatu nafarin saddex qof baa yimi fa aqbala way soo qaabileen inaani laba ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay xaggiisa sala allahu calayhi wasalam wadahaba waaxidun midna waa iska tegey fawaqafaa waxay istaageen labadii soo qaabila calaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam oo xalqadii dhigaayo fadhiya fa amaa axaduhumaa labadii midkood miyaa fara'a wuxuu arkay furjatan meel bannaan oo filxalqati xalqadii ka bannaan fa jalasa fiiha wuu fadhiisto uu ku buuxiyo uu galay wa ama alaakharu kii kale miyaa fa jalasa khalfahum dabadooda ayuu fadhiistay markuu meel xalqadii ka bannaan waayey wa ama athaalisu kii saddexaad miyaa fa adbara wuu dhabar jeediye daahiban xaalo uu tegaayo oo markaa isagu kaasi waa iska tegay falamaa faraqa markii uu dhammeeyey rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu caleyh wasalam arrinkii uu ku jiray oo wacdi ahaa ama cilmi lays uu u dhigay saxaabada ahaa ama dikri ilaahi iyo xuskii ahaa qaala wuxuu ihi alaa ukhbirukum maydinka warramaa cani nafari halaathati saddexdii nin aynoo yimi ama axaduhum midkood miyaa fa awaa ila allah ilaahay xaggiisa ayuu u soo dumay oo majliskan khayrka iyo xuska rabbi lagu hayo ayuu u soo waxa weeyaan yimi fa aawaahu llaahu ilaahay baa soo dhoweeye soo hooyey wa ama alaakharuka kii kala miyaa fastaxyaa wuu xishooday oo inuu dadka cidhiidhiyo oo meeli iyadoonay bannaanayn cidhiidhiyo ayuu ka xishooday inuu iska tago oo dikrigan iyo khayrkan rasuulku sheegayo uu ka qadano uu ka xishooday fastaxya allaahu minhu ilaahay baa isagana ka xishooday wa ama alaakharu kii saddexaad miyaa fa acrada wuu jeedsaday oo fa acrada allaahu canhu isna ilaahay baa ka jeedsaday muttafaqun calayhi bal u fiirsada khayr iyo wanaag badan baa kaana seegay sidaa awgeed baa xadiidku waxaa laga qaadanayaa qofku meelaha cilmiga lagu hayo ee khayrka laga sheegaayo inuu maaragtay ogaado waxaa dhici karta inuu ka maqlo kelmad adduunkiisa iyo aakhiradiisaba anfacda waay khayrkan had iyo jeer la sheegayaana waa wax dee quseeyo qof kasta oo muslim ah haddii cilmi uu yahay iyo hadduu wacdi yahayba in la yskaga jeedsado oo qofku uu haddii allaba kuu roon yahay dhegba jala qusin waayo khayrka iyo wacdiga iyo wanaagga la sheegayo cilmiga oo qofku uu isuba arkaba inaan isagaba loo jeedin oo aanu isagaba qusayn waxaan wadaadku ama nin kale halkan ka hadlayaa uu sheegayaa waa aafo inteeda leg wa can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaala kharaja mucaawiyatu mucaawiya ku soo baxay radia allaahu canhu calaa xalqatin xalqad buu ku soo baxay fi lmasjidi masaajidka fadhida fa qaala wuxuu ku yidhi waa mucaawiya ibn abi sufyaan alqurashi radia allaahu canhu fa qaala wuxuu ihi maa ajlasakum maxaa idin fadhiisiiyey qaaluu waxay idhaahdeen jalasnaa waanu fadhiisanay nadkuru allah annagoo ilaahay xusayna jalla wacalaa xuska rabbaana fadhiisiiyey qaala wuxuu idhi allaahi ma ilaahay baan idinku dhaariye maa ajlasakum idinma fadhiisin miyaa ilaa daaka kaa mooyaane qaaluu waxay idhahdeen maa ajlasanaa namuu fadhiisin ilaa daaka kaa mooyaane qaala wuxuu idhi amaa innii aniga miya lam astaxlifkum idinmaan dhaarin tuhmatan lakum tuhunaan idin tuhunsanahay xaqiiqadii inaydaan ii sheegin idinmaan dhaarin wamaa kaana axadun qofna muu ahaan qofkaasoo bimansilatii darajadayda iyo makaanadaydoo kale ka jooga min rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama aqala canhu xadiidan minii mid iga xadiid yar oo xadiidta rasuulka laga warinayo marka la eego iga xadiid yari ma jiro macnihii qof sidaa rasuulka ugu dhowahay ugu dhow oo xagga dhowaanta iyo markaa waxa weeyaan haddii allaba kuu roon yahay inaan rasuulki ilaahay u dhowahay yaa qof sidaasoo kale ula dhow oo taa igala siman oo iga xadiid yari ma jiro waayo dee rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam dhinac marka laga iga seedigi buu ahaa soo maha waayo waa umu xabiibo walaalkeedii soo maha waaye taasi waa mid waa ta labaadee kaana min kutaabi ilwaxyi saxaabadii waxyiga qori jirtayna ka mid buu ahaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa soo dhoweeyey fadaa'ila uu lahaa saxaabigan jaliilka ah marka waxaa la yidhaahdaa sababtu u xadiid batay dee dibna wuu ka soo islaamay oo markaa waayahay dib buu ka soo islaamay waayahay ta kale intii dambe uu soo islaamayna wuxuu u badnaa ama uu ahaa raggii aadka ugu mashquulsanaa xagga maamulka iyo haddii allaba kuu roon yahay ee howlaha noocaas waayo nin maaragtay aada u siyaasad fiican buu ahaayo dadka sida loo maamulo ee loo maaragtay haddii laba kuro laysugu hagaajiyo aad iyo aada u yaqaana radia allaahu canhu arda waxaa kaloo iska dhici karta inuu axaadiid aada u badan rasuulka ka maqlay sala allahu alay wasalam laakiin uu maaragtay ku dadaali jiray inaanu aad xadiista dadka ugu sheegin isagoo ka baqayo inuu ama wax ku yaro daro oo wax ka raacaan ama uu wax ka dhimo sidii rasuulka uga maqlay sala allahu aleyh wasalam sida sharaxaba uu ku sheegaayo si kastaba ha ahaatee wuxuu leeyahy cidii la derajaa xagga rasuulkaoo sidayda rasuulka ugu dhow calayhi salaatu wasalaam oo haddana iga xadiid yareed may jirin ina rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama kharaja wuxuu ku soo baxay buu ihi mucaawiya calaa xalqatin xalqad min asxaabihi asxaabtiisa ka mid faqaala wuxuu ku uhi maa ajlasakum qaaluu jalasnaa nadkuru allah wanaxmaduhu calaa maa hadaana lilislaami waxay saxaabadii yidhaahdeen waanu fadhiisanaa annagoo ilaahay xusayna oo wanaxmaduhu ku mahadinayna calaa maa hadaanaa hadayntuu nagu hadeeyey daraaddeed lilislaami islaamnimada marka calaad waa tacliiliyo tacliil bay faa'iidaynaysaa maadaasina waa masdariya wey calaa maa hadaana lilislaam ee calaa hidaayatihi lana lilislaam hanuunka waa hanu islaamnimada nagu hanuuni wamana bihi calaynaa uu noogu deeqo u noogu nicmeeyey qaala wuxuu rasuulku uhi allah ilaahay baan idinku dhaariye maa ajlasakum idinma fadhiisin miya ilaa daaka kaa mooyaane qaaluu wallaahi maa ajlasanaa ilaa daaka qaala amaa inii rasuulkaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam amaa inii anigu lam astaxlifkum idinmaan dhaarin tuhmatan lakum walaakinahu hayeeshe aataanii waxaa yimi jibriilu oo fa akhbaranii wuxuu iga warramay ana allaha ilaahay yubaahi bikum almalaa'ikata malaa'igta inuu idinku faanayo rawaahu muslim dadkiina majliska fadhiya ee ilaahay xusaaya ilaahay jalla wacalaa weyneynaya waa fadli aada iyo aada weyn marka waa musalsal oo sidii rasuulku xalqaduu ku soo baxay oo kale ayuu isna ku soo baxay oo sidii rasuulku sameeyey buu isna sameeyey xadiidkiina wuu faa'iideeyey waayah waxaa markaa halkaa laga arkayaa saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim cilmiga iyo khayrka faafintiisa siday ugu dadaali jireen waxa rasuulka ay ka maqlaanna ay u xifdii jireen ay u qaban jireen calayhi salaatu wasalaam baabu dikri cinda asabaaxi walmasaa wuxuu baab u yahay ilaahay in la xuso cinda asabaaxi waalmasaa subxii iyo galabtii marka adkaartii muqayadka ahayd buu halkan ku sheegaya oo dikrigu sidaynu horeba u soo ishaaray dikrigan ilaahayna faray wuxuu u qaybsamaa mutlaq iyo muqayad dikriga muqayadkaa wax ka mida waynu soo marray dikriga salaadaha dabadooda ku qaydan iyo dikrigii cinda aljimaac lala imanayay iyo waxa weeye dikriyo kaloo caynkaasoo muqayada waynu soo marmarray mayse badnayn kitaabuladkaar baynu ilan dharaarahanba ku dhex jiraye adkaariska mulaqa ayay u badnayd alkanna inta badan wuxuu soo aroorin doonaa waa adkaar muqayada ayuu soo aroorin doonaa waktiyada qaar ku qaydan ama xaaladaha qaar ku qaydan waay adkaarta markaa muqayadka ah waxaa ka mid a adkaarta subxii la akhristo iyo ta galabtii la akhristo waxaana ku jira fawaa'id badan oo ay ka mid tahay kow cibaado weyn oo ilaahay loogu dhowaanayo inay tahay jalla wacalaa oo qofku yataqarabu biha ila allah ilaahay buu ku caabudayaa ugu dhowaanayaa waa ta kale eh faa'iidooyin kalaa ku sugan oo ay ka mid yihiin faa'iidooyin adduunyo qofkii ilaahay jalla wacalaa uu ku ilaalinaya si adkaarta qaar aynu ku arki doono ilaahay uu ku dhowraya uu ku ilaalinaya yah shaydaankiibay xirsi xidh uga noqonaysaa ilaahay kaga ilaalinaya waxaa dhici karta adkaarta qaar in xataa bahalii kale iyo xayawaankii kale ilaahay jalla wacalaa qofka kaga xifdiy u kaga ilaaliyo sidaasoo kale waxaa loo sharci gareeyey subxii in ilaahay la xuso galabtiina la xuso si qofka ay xuskaa maalinta labadeeda gelin kafaaro ugu noqdo wixii maalintaa qofka ka dhacayy soo ma aragtid oo ilaahay jalla wacalaa dembigiisa ugaga dhaafo iyo qofku inuu noqdo qof maxay ilaahay had iyo jeer xasuusan oo dee maalintii labadii gelinba ilaahay xasuusanaya oo aan qaafil ahayn qaala allahu tacaala alla wuxu uhi wadkur rabbaka rabbigaaga xus fii nafsika naftaada ka xus tadarucan adigoo isdhuldhigaaya wakiifatan baqanaaya wa duuna aljahri min alqowli bilquduwi walaasaal sidaasoo kale hadalkana aan kor u qaadahayn bilquduwi walaasaali gelinka hore iyo ka dambaba waxa weeye ilaahay xus marka alquduwigaas waa subaxa hore waaga berigiisa ilaa soo bixista cadceedda intaa udhaxaysa weeye walaasaalna isagaa sheekhu inoo sheegi doonaa casarka ilaa maqhribka oo inta udhaxaysa walaa takun min algaafiliina haafiliinta ha ka mid noqon qaala ahlu luqati ahlu luquhu waxay idhaahdeen alaasaalu jamcu asiilin weeye wa huwa maa bayna alcasri waalmaqrib salaada casar iyo ta maqrib inta udhaxaysa weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wasabbix bixamdi rabbika ee tasbiixso bixamdi rabbika mahadnaqa rabbiga adigoo ku dheehan qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha soo bixista cadceedda ka hor iyo dhicisteeda ka hor wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wasabbix tasbiixso bixamdi rabbika maa maca xamdi rabbik bilcashiye gelinka dambe iyo walibkaar ka horaba qaala ahlu luqati waxay idhahdeen alcashiyu maa bayna zawaali shamsi waa inta udhaxaysa suulista cadceedda iyo wa qurubiha dhicisteeda gelinkaa dambe oo dhan baa alcashiyi noqonaya waay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fii buyuutin guryo adina allahu ilaahay uu amray an turfaca in la koryeelo arrinkeeda la weyneeyo o la qadariyo waa masaajida weeye oo wayudkara fiiha smuhu magaciisa lagu xuso xuskaa ilaahay ee rabbi sharci gareeye masaajida in lagula yimaadana salaadii baa markaa ugu horeysa oo dee qur-aankii baa lagu akhriyayaa salaaddii tasbiix iyo adkaar iyo bay wadataa oo haddii allaba kure yusabixu lahu waxa ugu tasbiixsadaa rabbi fiiha masaajidaa dhexdeeda bilquduwi gelinka hore iyo walaasaali ka dambaba rijaalu rag raggaasoo laa tulhiihim aanay mashquulin ahayn tijaaratun ganacsi iyo walaa baycun iibtoona can dikrillaahi xuska ilaahay aanu ka mashquulin ahayn waiqaami salaati wa iitaa'i zakaati yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar ilaa aakhir alaayaat rag ragraga rag waa isku raga ma isku raganimaa soomaad maqal ragraga ayaa ilaahay jalla wacalaa masaajidiisa ugu tasbiixsada oo cilmiga ku akhrista oo ilaahay ku xusa oo qur-aanka ku akhriya oo ku tukada laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illaah waxaana ahlulcilmigu idhahdeen macnuhu ma aha tijaaro iyo baycba shaqo kuma leho u dhowaan maayaan waayo dee ilaahay baa inoo fasaxay inaynu tijaarada iyo bayca la iman karro oo dee wax iibsan karro wax iibin karro oo macaash la daydayo oo wax lagu noolaado la daydayo soo maha ee macnuhu waxa weeye ganacsigii iyo tijaaradii iyo arrimihii adduunyaha ay gacanta ku hayeen ka mashquulin mayso salaadii iyo cibaadadii iyo khayrkii ka mashquuli mayso mar alla markaa waktigii salaaddii iyo cibaadadu uu yimaado bes wixiisa intuu meel ku xidho ayuu dabadeetana hore ka gelaya salaada soo ma aragtid waaya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi innaa anagu sakharnaa waanu sikhirnay aljibaala buuraha macahu ay maca daawuuda daawuud maciisaanu sikhirna yusabixna xaala ay tasbiixsanayaan bilcashiyi gelinka dambe iyo walishraaqa ka horaba walshraaqa marka cadceeddu waxa weeye ay soo baxda ee ay caddaato weeye wakhtigaa gelinka hore waa waqtu duxaa waxaa markaa jira oo aayaadkaa laga qaadanayaa adkaarta subaxii iyo galabtii in lala yimaado sidaa ilaahay qur-aankaa inagu faray adkaarta markaa subaxii waxa weeye wakhtigeedu marka salaada subax laga baxo ilaa inta aanay cadceeddu ka soo bixin waayo aayaadka qaar waxaa ku soo arooray bilquduwi soo maaha aayaadka qaarna waxaa ku soo arooray wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci ashamsi soo ma aragti wa qabla quruubiha waay marka adkaarta subxii waa marka salaada subax laga baxo ilaa intaana cadceedu soo bixin adkaarta masaaga ama galinka dambana waa marka salaada casar laga baxo ayaa wakhtigeedu bilaabmaya ilaa intaana cadceedu dhicin sooma aragtaan ilaa intaana hee cadceedu dhicin wakhtigaa badan ee muwasaca waa lalayman karaa in allah intaa waa lalayman karaa waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen waa adkaar muqayadaho labadaa wakti in qur-aan la akriyo waxaa ka fadli badan in adkaarta noocaasa lala yimaado sooma aragtid waayo qur-aanka qofku mar walba oo iska akhrisan karaa laakiin labadan wakti dee adkaar gaaraa ku soo aroortay soo maha walmafduulu qad yakuunu faadilan shay laga fadli badan yahi baa mararka qaar faadil mid fadli badan noqon karta asal ahaan qur-aanka akhriskiisa ka fadli badan soo maha dikrigan laakiin wakhtigaasoo kale ee muqayadka ah ee gaarka ah dikrigii loogu talagala in laga lee yimaadaa ka fadli badan maxay in wakhtigaa qur-aan la akhristo waxaana fiican hadday qofkii u suuro gelaysa inuu iswaafajiyo intuu adkaartii la yimaado qur-aankiina hee waa akhristo waay bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen adkaarta gelinka dambe haba bilaabanta bacdalcasarka eh laakiin ilaa salaada cishaayo waa iska maaragta lala iman karaa bacdalmaqrib oo kale waa lala iman karaa waa cuthaymiin iyo siday tilmaamaan laakiin agaru ahlilcilmi waxay mareen inay ilaa maqribka ku dhammaanayso sooma aragtid marka calaa kulli xaal qofku waa inuu ku dadaalo haddii tusaale ahaan wax ka mashquuliyaan oo kale oo wakhtigaa uu haleeli waayo wuu iskala iman karaa wakhtiyadaa ka dambeeya insha allahu tacaala wuu iskala iman karaya maaragtay si khayru dee caadaystay aanu jarin wuu iska akhriyaya kuna qadi maayo qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama man qaala qofka idhaahda waxaa halkaa markaa yara jira waan idinku baraarujinaya dad badan baa waxay u haystaan adkaartan gelinka dambe la sheegaya bacdalmaqrib inay bilaabanto soo maaha ya dad badan baa saa u haystaa walaysa kadalik sidaana maaha bacdalcasar bay bilaabmaysa ma fahanta taana waa in saa la ogaado qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama man qaala qofka idhaahdo xiina yusbixu markuu waa bariisanayo wa xiina yumsi markuu galabaysanayo subxaana allahi wa bixamdihi miata maratin kelmaddaa subxaana allahi wabixamdi yidhaha boqol jeer lam yaati axadun qofna lama yimaado yowma alqiyaamati maalinka qiyaama biafdala wax ka fadli badan mima jaaa bihi wuxuu la yimi ilaa axadun qof mooyaane qaala yidhi midla maa qaala wuxuu yidhi oo kale awsaad ama ka badiye rawaahu muslim subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim iyadoo la raacinayana waynu soo marray soo maaha oo iyadana fadaa'il gaara sheegaysa xadiidkani wuxuu sheegaya subxaana allahi wabixamdihi oo keliya oo boqol jeer la odhanayo adkaarta subaxiina waa ka mid ta galabtiina hee waa ka mid qofka markaa boqolkaa jeer yidhaahda subaxii iyo galabtii waa laba boqol bay markaa noqonaysaa maalintii soo maha maalinka qiyaame qofna lama yimaado wax ka fadli badan wuxuu leeyimi qof ka badiyey mooyaane intaasoo keliya haddaad waxa weeye ku dhegto aada joogtayso waa khayr aad iyo aad u caiim ah qaala wacanhu can abi hurayrata qaala jaءa rajulu nin baa u yimi ila nabiyi salى اllahu alayhi wasalam faqaala wuxu uhi ya rasuula allah rasuulka ilaahay ow maa laqiitu min caqrabin ladaqatnii maa ay shayun cadiimu shay weyn baan laqiitu kala kulmay iyo kurbo xanuun daran min caqrabin dibqalowc ladaqatnii qaniinta albaarixata xalayto xalayto dibqalowc baa igu dhuftay ama hangaralo oo waxaan kala kulmay markaa xanuun daran bay ka dhigantay qaala wuxuu rasuulku uhi amaa low qulta haddii aad odhan lahayd xiina amsayta markii aad galabaysatay acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaqa acuudu waxaan magangelayaa bikalimaati illaahi kelmadaha ilaahaya taammaati dhammayska tiran min shari maa khalaqa wuxuu abuuray sharkiisaan ka magangelayaa sidaa haddaad odhan lahayd lam tadurruka lam tadurraka kumay dhibteen rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey markaa dikrigani waa galabtii baa la akhrisanayaa acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaqa wixii ilaahay uu abuuray sharkiisa ayaan ilaahay ka magan gelayaa intii sharla sharkeeda inuu iga badbaadiyo waay waa dikri cajiibah oo ay tahay qofku inuu akhristo carruurta yarar iyo dumarka iyo dadkiiyo xaafadaana xataa loo sheego macnaa ahlulcilmigu yidhaahdaan xataa qofku isagoo dikrigan akhristay hadduu bahal ku dhufto mas ama ameeso ama goodaato ama hangarale ama wax kale hadduu ku dhufto bahal sun leh waxba yeeli maayo sooma aragtid waanay dhacdayba waxba ma yeelaayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya sifaatka ilaahay in la magangeli karo acuudu bikalimaat illaahi taamaati ilaan kelimaadka ilaahay waa hadalkiisii hadalka ilaahayna waa min sifaatihi soo maaha waxaa kale aynu ka qaadanaynaa hadalka ilaahay inaanu makhluuq ahayn makhluuq ma aha hadalkoo keliyana ma ahe sifaatka ilaahay oo dhammi waa hayru makhluuqa qaala wacanhu ay wa can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalama annahu kaana yaquulu wuxuu rasuulka ilaahay ahaa mid yidhaahda idaa asbaxa markuu aabariisto allaahuma bika asbaxnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuut wailayka nushur ilaahayow adigaanu kugu waabariisanna adigaagaanu kugu galabaysanna adigaanu kugu noolaanayna adigaanu kugu dhimanayna wailayka nushuuru xaggaagaana laysu soo saaray waidaa amsaa markuu galabaystana qaala wuxuu odhan jira allaahuma bika amsayna wabika naxyaa wabika namuutu wailayka almasiir xaggaagaa laysu soo markaa celinaya rawaahu abuu daawuuda watirmidiy waqaala xadiidan xasanun xadiiskuna waa xadiis saxiixa imaam alalbaanina uu saxiixi qaala wacanhu wa can abi hurayrata ana abaa bakrin isidiiqa abaabakirkii sidiiqahaa radia allaahu canhu y qaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo murnii ifar bikalimaatin kelmado aquuluhunna aan idhaahda idaa asbaxto marka aan waabariistiyo wa idaa amsaytu marka aan galabaystaba marka aan waabariisto iyo marka aan waxa weeye galabaystaba kelmado aan idhaahdo ibar qaala wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma allahayow faatira asamaawaati waalard cirarka iyo dhulkaba ilahii abuurayo caalima alghaybi waashahaada waxa maqan iyo waxa joogaba allah ogo rabba kulli shayin wa maliika shay walba rabbigiisa iyo kalahow maliikahu ay maalikahu ashhadu waxaan ka markhaati kacayaa oo afka aan kaga dhawaaqayaa qalbigana ka qirsanahay cilmi iyo ogaan u leeyahay ka warramayaa allaa ilaaha ee allaa macbuuda xaqun mid la caabudo xaq inaanu ahayn ilaa anta adiga mooyaane acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari nafsii sharka naftayda iyo wa shari shaydaani sharka shaydaanka iyo wa shirkihi gaalnimadiisa wa sharakihi haddii la ydhahna dabinkiisay noqonaysaa iyadana waa la wariyey wa sharakihi dabinkiisa inuu macnihii fitneeyo qaala wuxuu uhi qul haadha idaa asbaxta marka aad waaberiisata iyo waidaa amsayta marka aad galabaysato iyo waidaa akhadta marka aad qaadatee timaadda madjacaka makaan jiifkaaga halkaad jiifsanaysa rawaahu abuu daawuuda watirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix xadiiskuna waa saxiixu saxiixahu alalbaani markaa laba jeer buu weydiiye sidiiqii u weynaayo galabtii iyo subxii soo ma aha galabtii iyo subxiina akhrisuuli dikrigaa qiimaha badan ee cajiibka ah ee la yaabka badan weliba markaad sii seexanaysana akriso sooma aragti wuu u ziyaadiye weliba dee soo maha wuu u ziyaadiye waxaynu markaa ka qaadanaynaa dikrigaa qiimaha badan saddexdaa waqtiba oo la akhrisan karaa wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala kaana nabiy ullah nabiga ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa amsaa markuu galabaysta qaala mid yidhaahda amsayna waa galabaysanay oo galabtii baanu gallay wa amsa almulku lilah wa amsaa wuu galabaysta almulku mulkiguna lilaahi ilahay oo isagoo ilaahay u sugan lahaanshaha iyo mulkiga o dhan ilahay baa iskale iyo xukunka walxamdu lilaahi mahadoo dhan allah iskale laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah qaala raawi raawigu wuxuu hi uraahu waxaan u malaynaya qaala inuu yidhi fiihinna kelimaadkaa dhexdooda lahulmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir oo intaana uu ku daray baan filaya buui rabbi yaa rabbi rabbigayo as'aluka khayra maa fii haadihi leyla waxaan ku weydiisanayaa habeenkan waxa ku dhex sugan khayrkiisa iyo wa khayra maa bacdaha waxaa ka dambeeya wakhtiyaa khayrkooda waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa fii haadihi leyla habeenkan waxaa ku dhugax sugan sharkiisa iyo wa shari maa bacdaha waxaa ka dambeeya sharkiisa rabbi acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkasali wahsiga iyo wa suui lkibari da'da xun rabbi rabbigayo acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabin fi nnaar cadaab oo naarta waxa weeye laygu cadaabiyo cadaabin fi lqabr cadaab qabriga igu qabsada wa idaa asbaxa marka uu waa bariistana qaala daalika wuu odhan jiray kelimaadka ayadla noqode asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaah oo dikrigani galabtii buu ahaa soo maaha amsaynaa wa amsa almulku lilaahi baad galabtii odhanaysa subxiina asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah baa la odhanaya asbaxnaa unbaa maaragta lagu bilaabaya marka dikriga noocana galabtii iyo subxiiba waa la akhrisanayaa waad arkaysaayo ilaahayna jalla wacalaa waa la ammaanayaa oo waa la waxidayaa sidaasoo kale khayr oo dhanna waa la weydiisanayaa shar oo dhanna waa laga magan gelayaa wakhtigani wuxuu ka mid yahay makhluuqaadka ilaahay oo cajiibka ah markaa wixii shar uu wato ama shar ilaahay dhexdiisa uu qadaraayo ayaa ilaahay laga magan gelayaa wixii khayrana waa la weydiisanayaa wa can cabdilaahi bni khubaybin bidami lkhaa'i lmucjabati radia allahu canhu dada waa marka la goday khubaybin qaala wuxuu ihi qaala lii rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu igu yihi sala allahu alayh wasalam iqra akhri qul huwa allahu axadun akhri suuradda waa suurat likhlaas iyo waalmucawidatayni labada qul acuudu falaq iyo naas akhri xiina tumsi markaad galabaysanaysiyo waxiina tusbixu markaad waa bariisato alaaa maraatin saddex jeer akhri takfiika way kaa kaafiyo way kaga filaan min kulli shayin shay walba mise min kulli sharin ya min kulli shayin wax walba way kaa kaafiya rawaahu abu daawuuda watirmidiy waqaala xadiiun xasanu saxiixun xadiiskuna waa xadiis saxiixa imaam lalbaanina wuu saxiixi marka saddexdaas suuradood waxaa la akhrisanayaa adkaarta subaxii iyo tagalabtiiba waa ka mid qofka akhrista ee maaragtay saddex jeer akhriya mid walba saddex jeerna waxa weeye ilaahay wax maaragtay shar oo dhan buu kaga xifdiya kaga ilaalinaya takfiika min kulli shay ya hadday tahay marka il iyo hadday tahay sixir iyo hadday tahay shaytaan iyo hadday tahay jin iyo itixaan oo dhan baa ilahay kaga ilaalinaya وعn cثmaan bni cafaana radي اllahu canhu qaala wuxuu hi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu uhi salى اllahu عalيه wasalam maa min cabdin addoon ma jira yaquulu yidhaahdo fii صabaaxi kuli yowmi wamasaa'i kuli yowmin kuli leylati maalin kasta subaxeeda iyo habeen kasta galabteeda yidhaahda bismi اllahi اladii laa yaduru maca ismihi shayءu fi اlardi walaa fi الsamaءi wahuwa الsamiicu اlcaliim ثalaaثa maraati ila lam yadurahu shayء ma jira addoon sidaa yidhaahdaa subaxii iyo galabtii saddex jeer hadduuse yidhaahdo waxba ma dhibaan rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiiun xasanu saxiix xadiisku waa xadiis saxiixa sidaa tirmidi yidhi imaamulalbaanina wuu saxiixi muxuu qofku odhanayaa bismi illaahi magaca ilaahay hee ayaana taxasanu axtami isku ilaalinayaa waxa weeye ku dhufays qaadanaya aladii allahaasoo laa yaduru aanu dhibahayn maca ismihi la jirka magaciisa shayn waxba aanay dhibahayn shaygaasoo fi lardi ku sugan dhulka iyo walaa fi samaai samada mid ku sugani toona wa huwa samiicu lcaliim waa allaha wax walba maqlaya wax walba maaragta og alaaa maraatin saddex jeer ilaa lam yadurahu shayn waxba ma dhibaan hadduu qofku dikrigaa saddex jeer akray bismi illahi aladii laa yaduru maca ismihi shayan fi lardi walaa fi samai wahuwa samiicu lcaliim bismi illahi aladii laa yaduru maca ismihi shayan fi lardi walaa fi samai wahuwa samiicu lcaliim baad saddex jeer odhanaysa xadiidkani wuxuu lahaa ikhwaanii tatima oo cuhmaan ibnu cafaan waxaa ka warinaya inankiisii abaan ibnu cuhmaan la odhan jiray ayaa ka warinaya waxaa la yidhi faalijka bahalkan la ydhaha ama faaluga aynu u naqaanaa ku dhacay baa la yidhi abaankaa xadiidka warinaya isagoo faalij ku dhacay buu dabeetana xadiidkan inu sheegay ma garat markuu u sheegay ayuu arkay ninkii oo ku maqan oo saa u eegaya marka waxaa laga yaabaa inuu ka dareemay inuu leeyahay haddii aanay maaragtay dikrigani sidaa yahay oo qofka akhrista waxba aanay dhib ahayn adigu maxaad u akhrisan weydood ugaga badbaadi weyday faalijkan soma aragti dabadeetana wuxuu doonay inuu suxuu doonay oo wuxuu yidhi baa la yidhi maxaad iga eegaysaa aw kamaa qaal ilaahay baan ku dhaartaye cumaan anigu kuma been abuuran buui been kama sheegin cumaanna rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuma been abuuran ha yeeshee wuxuu yihi markii maalinkii faalijkani igu dhacay sidee waxa ahayn baan kuu sheegayaa waan cadhooday buu yidhi waan cadhooday dabadeetana inaan dikrigii akhristaani loobay buu yidhi kolkaasaa faalijkan aad arkaysaa way asiibay u igu dhacay buu yihi garo si kale ma ahayno maalintaa waan ka tegey buuhi oo intaan cadhooday baa dabeetana sho aanan akhrisano dam waa ka baalkaasi igu dhacay buuhi oo qiso la yaabla weeye waxaana ina tusaysaa salafku waxa ay sheegayaan siay isaga hubin jireen ay isaga ilaalinayeen iyo sunnada rasuulka siay u faafin jireen iyo quwatu yaqiinihim radia allaahu canhum yaqiintoodu aad bay qawi u ahayd kuwa ilaahay ku kalsoon oo wuxuu rasuulku u sheegay sala allahu calayhi wasalam sidaa inuu u helayaanu sidaa u fulaayo toos oo aaminsan buha ilaahayna waa ku ilaalinaya bahasha cadhada laydhaana khatar bay leedahay ma ogtay xataa waa taa dikrigii baa laga yaabaa inay kuilowsiisiyo khayrkii ta kale qadarka ilaahayna ma baaqdo hadduu ilaahay shaygan kuu qorow kuugu tala galay bal ogowo sababtii ama wixii aad kaga badbaadi lahayd waa lagaa sarfinayaa un moogta waa lagu weydaarinaya waad seegaysaa un ma garata marka waa cajiib weeye qaala baabu maa yaquuluhu cinda annawmi wuxuu baabu yahay qofku waxa u odhanayo markuu seexanayo waa adkaartii hurdada adkaartaa subixii iyo taa galabtii dadku horta ma wada akhristaan waxaana inala gudboon inaynu aada iyo aada ugu dadaalno baaraka allaahu fiikum qofku haddaanu ducooyinkaa xataa wada akhriyi karayn barh ka mid ah waa inuu ku celceliyo dadka waxaa jira qaar akhriya khayr badan baanay ka heleen adduun iyo aakhiraba qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi inna fii khalqi samaawaati waalardi wakhtilaafi illeyli wannahaari laaayaati liuli lalbaab abuurka cirarka iyo dhulka iyo kala isweydaarashada habeenkii iyo maalintii laayaatina aayadaa ugu sugan liulil albaabi dadka caqliga leh aladiina kuwaasoo yadkuruuna allaha ilaahay xusaaya qiyaaman xaalay taagan yihiin iyo waqucuudan xaalay fadhiyaan iyo wacalaa junuubihim xaalay jiifaanoo dhinaca dhulka ku haya wayatafakaruuna fii khalqi samaawaati waalard waynu soo marra aayaadkan kuwaasaa rabbi ammaanay markaa balowowoo qofku markuu jiifsado ee uu hurdo u qoodhaadhsado ama uu damacsan yahay xuska ilaahay waa inuu ku khatimo soo jeedkiisa iyo maaragta waxyaabihii uu soo maray iyo dee maalinkaa dhane hadduu doono uu shaqaysanayay iyo waa inuu ku khatimo inuu ilaahay xuso mid kalena ogowo waxaba iska dhici karta inaad kaba soo noqon hurdadaasina way iska dhici kartaa taana bal qorshaha aan ku darsanno imisaa intay seexdeen iyagoo meydahun meeshii loogu tegay sama badna way iska dhici karays allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamud fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursilu lukhraa ilaa ajali musama qaar baaba loogu talagala ay ka dhammaatay oo markuu seexdo deedda ilaahay naftiisa qabta aanu sooba noqonahay وعn xudayfةa وأbi dri radي الlه عanهma أna rasuula الlahi slى الlه عalyه وasلم kaana wuxuu rasuulku ahaa idaa awaa ilىa firaashihi firaashkiisa markuu usoo hoyday uu yimaado uu ku seexanayo qaala wuxuu odhan jiray bismika اllahuma أxyaa وamuut dhowaan baynu soo maray rawahu الbukhaarي bismika اllaahuma أxyaa وamuut ilaahu xuska magacaaga ayaan ku noolaanaya ku dhimanaya وعn عlي رضي الله عنه أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaلa لh wuxuu ku yihi عlي iyo ولفاaطiمaةa رضي الله عنهumaay إdaa aweytumaa marka aad timaadaan usoo hoyataan ilىa فiraashikumaa gogashiina أو إdaa أkhadتmaa ama markaa qaadataan madaaجicakumaa makaan jiifkiina fakabiraa ثaلaaثa وaثaلaaثiiنa saddex iyo soddon jeer allahu أكبar dhaha وصabixaa ثaلaaثa وaثaلaaثiiنa saddex iyo soddon jeerna subxaan الlah dhaha وأxmedaa ثaلaaثa وaثaلaaثiiنa saddex iyo soddon jeerna alxamdu لilah dhaha wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray atasbiixu arbacan wa alaaiin subxaana allaahidoo afar iyo soddon laga dhigaayo wa fii riwaayatin atakbiiru arbacan wa alaaiina riwaayad kalena allaahu akbarto afar iyo soddon laga dhigaayo muttafaqun calayh marka riwaayaadkaasna tii la qaataba waa sax weeye oo saxiixay ku yaallaan xadiidku markaa qisuu lahaa oo faaimo iyo cali radia allaahu canhumaae ayaa waxoogay dee shaqooyinkii iyo howlihii bay maaragtay ku daaleen gaar ahaan faadimo oo shaqadii gurigaa waxoogay ay ku daashay shaqaalana may lahayn iyo jaariya toona dabeetana waxay maqashay rasuulkaa addooma loo keenay bay maqashay qiso noocaas ah waxay doontay inuu dabadeetana soo siiyo khaadimadu shaqaysa dabeeta rasuulkay u timi sala allahu calayhi wasalam oo way weyde gurigiisii bay ka weyday oo iska noqotay fariintii baa loo sheegay waxa la faadimo ku doonaysaa halkan timi dabeetana rasuulku sala allahu calayhi wasalama cali iyo faadimo gurigoodii buu ugu tegey intuu dhexdooda fadhiistay ayuu dabadeetana u sheegu uhi maydiin sheegaa wax khaadim iyo shaqaale idinka wanaagsan maydiin sheegaa dikrigan marka aad sii seexanaysaan dikrigan akhrista saddex iyo soddon jeer subxaan allah saddex iyo soddon jeer walxamdu lilah saddex iyo soddon jeerna allahu akbar ama allahu akbarta afar iyo soddon jeer ka dhiga taasaa khaadim idinka khayr badan ma fahanteen dhag wuu iskaga tegay khaadimna uma keenin rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay idhaahdeen ahlulcilmigu waxaa laga qaadanayaa adkaartaa in la akhriyo marka habeenkii horta la sii seexanayo salaadda dabadeedana waynu akhrinaa soo maaha waktiganna waa wakti kaloo la akhriyayo ku darso waxaa kaloo laga qaadanaya bay ahlulcilmigu idhaahdaan dadkan had iyo jeer maalintii tacabka iyo howlo adag ku jira kuwa wax xamaalaya kuwa waxa weeyaan wastaadada ka shaqaynaya kuwa nijaaradda ka shaqaynaya kuwa howlaha kale ku daalan ee aad maalintii howlaha adag ee shaaqa ah ku jira inay aad anfac ugu leeyihiin oo daalkan iyo waxyaabahan ay ilaahay kaga kaxaynayaba soo ma aragtid oo markaa khayr aakhiro oo keliya kuma jira khayr aakhirana wuu ku jiraa adkaartani wakhtigan lala yimaado mid adduunyana wuu ku jiraa tacabkii iyo daalkii iyo wixii maalintaa qofka soo maray baa ilaahay kaga caatadii buu ilaahay kaga kaxaynaya waxaa laga wariyey cali inuu yidhi radia allaahu canhu ee ilaa habeenkaa rasuulka ka maqlay kamaan tegin sidii baan u akhri jiray buuhi saa la yidhi habeenkii safiinna miyaanaad ka tegin waxay ahayd habeen dagaal jiray habeen dagaal bay wuxuu yidhi habeenkaana kamaan tegin macaal habeenkaasaana ka tegin buuhi sidii rasuulka sala allahu alayhi wasalam uu noogu sheegay sidii baanu akhristaan ugu dhegana oo saasay nagaga duwanaayeenoo markay maqlaan dhab saasay ugu camalfali jireen qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu rasuulku uhi idaa awaa marka uu u soo hoydo axadukum midkiin ilaa firaashihi gogashiisa markuu yimaado uu ku seexanayo falyanfudha iska ha hurgufa firaashahu firaashkiisa bidaakhilati isaarihi guntigiisa markaa hoostiisa darafkiisa hoose ha ku hurgufo oo ha iska mariyo fa innahu maxaa yeelay laa yadri garan maayo maa khalafahu calayhi wixii uga dambeeyey ma garanayo waa aadaab dadku aanay aada ugu baraarugsanayno cajiiba bal hadda ogow meel baad doonaysaa inaad seexato ama gogol ha noqoto ama firaash ha noqoto ama sariir ha noqoto ama meel baad doonaysaa inaad seexato marada saa isaga mari haye marada sadaa isaga mari oo bidaakhilati isaarihi waxaa looga jeedaa bay ahlulcilmigu leeyihiin waa qofku waxaan maradan uu guntisan yahay waa darafkeeda xagga jidhka xiga weeye oo had iyo jeer marka qaybtan sare gacanta midig saa loogu furo ilan qofku uu seexanayaa uu mar furanayaa soo maha qaybtaa sare markuu saa ugu furo qaybtaa hoose ayaa u hadhaysa soo maaha oo dhulka ha iska xigsiiyo had iyo jeer qofku iska xigsiiya xaggaa hoose oo kale marka adigu darafkaa ha iskaga darafkaa hoose intuu saa u qabsado saa saa ha ugu hurgufo saa ha isaga mariya meesha weeye waxaa dhici karta inuu dee dadku bahal inuu kaaga dambeeyey baa iska dhici karta bahal halkan isku soo tuutuubay ciid iyo dhagaxyaan iyo inay wax ku daadaateen baa iska dhici karta jin iyo wax la mid inuu kaagaba dambeeyo hadduu doono meesha sii degaa iska dhici karta soo ma aragti marka meeshii horta ha iskaga ha isku duutuurinuu mugoshiiye iska sii barax baa sharcigu ina farayaa oo iska waxa weeye iska hagaaji waay fa innahu laa yadrii maa khalafahu calayh hadda waa caam wuxuu uga dambeeye ma garanayo wuxuu doonaha noqdo uma yaquulu dabadeetana uu ha yidhaahdo bismika rabbii wadactu janbii wa bika arfacu bismika magacaaga ayaan rabbii rabbigayoo wadactu janbii dhinacayga ku dhiga wa bika arfacuhu isaga ayaana maaragtay kor ugu qaadaya in amsakta nafsii naftayda haddii aad hayso oo aanay iguba soo noqon markaan seexdo farxamha ilaahay u naxariiso waa in arsaltaha haddaad sii daysana oo aad maaragtay waxa weeye aan dee soo tooso faxfadhaa ilaahay ow ilaali naftayda bimaa taxfadu bihi waxaad ku ilaalinaysa ilaahw ku ilaali cibaadika addoommahaaga saalixiina wanaagsan addoommahaaga wanaagsan waxaad ku ilaalinaysa id ku dhowraysa ilaahw ku ilaali muttafaqun calayh waayahay markaa bal hadda ducadaasina iyadana waa muhiim ayaan la iloobin wa can caaishata radia allaahu canha anna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa akhada marka uu qaato madjacahu makaanjiifkiisii halkuu seexanayo uu yimaado nafatha wuxuu ku akhrii jiray markaa uu ku tufi jiray fii yadayhi labadiisa gacmood wa qara'a waxaanuu ku akhrii jiray bilmucawidaati suuradaha markaa qulaacuudiyadaasi ayuu ku akhrii jiray wamasaxa bihimaa waxaanuu ku masixi jiray jasadahu jidhkiisa ayuu ku masixi jiray muttafaqun calayh markaa markaad halkaad seexanaysa timaaddo labada gacmood intaad saa u dhigtaad ku akhriyaysaa qulwalla iyo labada qulaacuudu saddex jeer baad ku tufusasaad saa mar walba isu marinaysa sida xadiiskan kalena uu faahfaahinayo qaala wa fii riwaayatin lahumaa riwaayad kaleo bukhaariiyo muslimka u sugnayd waxay ahayd anna nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa awa markuu u soo hoyday ilaa firaashihi kula leylatin habeen walba jamaca wuxuu isu keeni jiray kafayhi labadiisa kafoo uma nafatha fiihima dabadeeta waxa weeye uu ku afuufi jiray markaa oo fa qara'a fiihima wuxuu ku akhrii jiray sidaa uu odhan jiray qul huwa allaahu axadun wa qul acuudu birabbi alfalaq wa qul acuudu birabbi annaas saddexdaas suuradood uma dabadeetana masaxa bihima wuxuu ku masixi jiray ma stataaca intuu awoodo oo min jasadihi jidhkiisa ka mida yabda'u bihimaa wuxuu ku bilaabi jiray calaa ra'sihi madaxiisa iyo wejihi wejigiisa madaxa iyo wejigu sidaa ugu bilaabi jiray wamaa aqbala min jasadihi iyo wixii soo qaabilsanee jidhkiisa ah haddana wixii maaragtay sii jeeda yafcalu daalika alaaa maraatin sidaasuu saddex jeer samayn jiray oo intuu saddexda suuradoodba ku akhriyo ismariyo oo haddana saddexda suuradoodba ku akhriyo ismariyo oo haddana saddexda suuradoodba ku akhriyo ismariyo sidaasuu deeta ku seexan jiray muttafaqun calayh qaala ahluluqati culimmada luuqadu waxay idhaahdeen annafhu nafadkaa xadiidka ku soo aroortay uma nafatha fiihimaa somaynaan soo marin nafkhun waa afuufid latiifun fudud oo bilaa riiqin candhuufina aanila socon weyn waaya marka markii rasuulku xanuunsaday sala allahu calayhi wasalamna oo tii caaisha tilmaamaysay intaan rasuulka gacmihiisa ugu akhriya kuwayga maaha kuwiisa intaan ugu akhriya bay tidhi ayaan saa u marinayay markaa siduu samayn jiray waayo gacmihiisa dee kuwayga ka fadli badan bay sheegaysa wa can ilbaraa'i bni caazimin radia allaahu canhuma qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi idaa atayta markaad timaado madjacaka makaanjiifkaaga fatawada' weysaysa wuduu'aka lisalaa weysada aad salaadda weysaysanaysaoo kale weyse kaamil oo dhammaystira uma dajic dabadeetana u jiifta calaa shiqika alayman dhinacaaga midig waqul waxaad tidhahdaa allaahuma aslamtu nafsii ilayk wajahtu wajhii ilayka wafawadtu amrii ilayk waalja'tu dahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta fain midta midta cala alfitrati wajcalhunna aakhira maa taquul muttafaqun caleyh xadiidkana dhowr jeer baynu soo marray allaahuma allahyow aslamtu waxaan u hogaamiyey nafsii naftayda ilayk naftaydii adigaan kuu hogaamiyeoo kuu dhiibay wajahtu wejhii ilayka wejigaygana xaggaagaan u jiheey wafawadtu amrii ilayka arrinkaaga arrinkayga adigaan kuu dhiibtoon ku tala saarta wa alja'tu dahrii ilayk dhabarkaygana xaggaagaan u tiiri raqbatan warahbatan ilayk iyadoo iga aan raje iyo markaa baqo adiga xaggaaga aan rajaynaya kana baqayo laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ilayk meel loo irkada iyo meel lagaaga fukan karaana ma jirto xaggaaga mooyaane aamantu bikitaabika aladii anzalt waxaan rumeeyey kitaabkaaad soo dejisay wa binebiyika aladii arsalt iyo nebigaad soo dirtay fa in midta haddaad dhimato adigoo ducada akhristay midta cala alfitrati islaamnimadaad ku dhimanaysa iyo fitrada wajcalhunna aakhira maa taquul waxaad akhrisanaysa habeenkii markaad sii seexanaysa waxa ugu dambeeyana dikrigaa ka yeel waa inagii xagga horena kusoo maray waaya ilaa laba meelood baynu kusoo marray ugu yaraan markaa ducadana akhriso oo iyadana aakhirka waana duco aad u layaab badan oo sharax dheer ay ahlulcilmigu ka bixiyeen oo macaani badan koobsanaysa qaala wa can anasin radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa awa markuu soo hoyda ilaa firaashihi qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii acamana wa saqaana waxa mahadoo dhan iskale allahana quudiyey eena waraabi ee wa kafaana na kaafiye wa aawaanaa na soo hooye meelaanu ku soo hoye noonu ku dheelma noonu seexanno na siiye fa kan badana minman cid laa kaafiya lahu cid kaafiyaysa aan lahayn iyo walaa mu'wiya marka waxa weeye meel lagu hoydo toona wax kaafiya iyo wax cunto siiya iyo meel lagu hoydo midnaba intaan lahayni badan ah ee barlaawaha ay rawaahu muslim dad badan ba haddaad adigu guri iska seexato ilaahay ku siiyey qaar badan baan dee dadka guriba lahaynoo meelahaasoo maad arag umad seexanaysa soo maad arag cidlooyinkaah oo meelaha iska goglan markaa rabbigaa u mahadnaq weeye rawaahu muslim wa can xudayfata radia allaahu canhu ana rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yarquda inuu seexdo wadaca wuxuu dhigi jiray yadahu lyumnaa gacantiisa midig taxta khadihi dhabankiisu hoos dhigi jiray uma yaquulu dabadeeta wuxuu odhan jiray allaahumma allah yow qinii iga ilaali cadaabaka cadaabkaaga yowma tabcadu cibaadaka maalinkaad addoommahaaga soo saaraysa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiiskuna waa saxiixu imaam albani u saxiix wa rawaahu abu daawuuda min riwaayati xabsata radia allaahu canha wa fiihi waxaa ku jiray riwaayadda xabsa annahu kaana yaquuluhu halaaa maraat dikrigan inuu saddex jeer odhan jiray marka halkaa waxaynu maaragtay ku qaadannay marka qofku seexanayo aadaabta looga baahan yahay iyo haddii aan laba kuu ronayo adkaartoo akhrisanayo wax ka mid ah muhiimku waxa uu yahay in qofku ilaahay xasuusto ilaahay ha xuso waxa weeye adkaartaa wixii uu ka garanaya ha sii akhristo sidaa dabadeetana ha ku seexdo xaqiiq ahaana adkaartan qofku hadduu laasimo macnahoodana weliba uu fiirsaduu fahmo waxay keenaysaa inuu ilaahay ku xidhmo had iyo jeer oo qofku ilaahay weyneeyo oo qof rabbigii ku xidhanuu noqdo tala saaranaya ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo adkaartaana ilaahay jalla wacalaa ha inoo fududeeyo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online